Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed uu weheliyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose iyo mas'uuliyiin kale ayaa gaaray deegaanka tabakale oo hoos yimaada degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo dhowaan maamul cusub loo sameeyey waxaana mas'uuliyiinta halkaa kusoo dhoweeyey maamulka cusub ee deegaanka Tabakale iyo bulshada deegaanka mas-uuliyiinta ayaa kulamo la qaatay bulshada deegaanka iyagoona dhanka kale kormeeray goobaha waxbarashada waxaana sidoo kale ay ka qayb galeen munaasabadu xilka kula wareegayay maamulka cusub ee deegaanka Tabakal ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee koonfur galbeed degmooyin qaar aan booqday ayaa ka muhiimsan meesha hadda aniga arkayaan dhahay haddii loo fiiriyo adeegyadaasi isku tashiga iyo waxyaabaha oo hadda anaga aan u jeednay intaasi mid u dambaysa waxaan rabaa intaanan ka hadlin mashaariicda aan qaban doono wasaaradda arrimaha gudaha waxaa mar walba ay ka jawaabtaa hadday tahay baahi deegaan degmo iyo gobol intaas dhan waxaa waaye waxay ka jawaabtaa markay baahida ay ka imaado dadka deegaanka ay ka imaado dhankiisa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka koonfur galbeed xasan siid cali ayaa bulshada markaasi ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan ilaalinta nabadda deegaan cusub beero leh goobo waxbarasho leh dad isku duuban leh dad isku tashtay ah dad isku tashtay ah intii ilaahay subxaana watacaala bini aadan uu ugu gargaari lahaa oo dhanba dadka deegaankan way kulansadeen ugu dambeyn maxamed ibraahim bare guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa bulshada deegaanka u ballanqaaday in deg deg markaa loo hirgelin doono dhammaan kaabayaasha bulsho ee deegaanka maanta wixii ka horreeyey maamulkaani ma ahayn mid toos u shaqaynaya hadda ka hor maamul waa loo sameeyey guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenaa loo sameeyey ilaaha u naxariista guddoomiyihii hore meel ayuu soo gaarsiiyey ku-xigeenkiina meel kale ayaa loo magacaabay oo asagana uu maamul kale uu noqday laakiinse maamul toos uga shaqeeyo in muddoa muusan ka jirin deegaankaani maanta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo fududeeyey inaan maanta annagii nimaanno oo wasaaradihii qaybahoodii kala duwanaa maamulkii gobolka qaybihii kala duwanaa intii oo dhan wafdigan culayska badan maanta waxaa laydinkugu keenna oo aan idinkugu soo hogaamin waxay yihiin in maanta culayskiina aan muujino markaan imaanayn waxaan lahayn ilaahu ha nagu ceebeynin meel iska eber amaa tegtiin aas lahayn balse maanta waxaan u nimid maamul dhammaystiran oo u baahan keliya in uu shaqadiisii si toosa uu gacanta ola galo hay-adaha amniga ee ka shaqaynaya amniga sugitaankiisa waan u mahad celinaynaa maanta haddaysan ayaga ahaa laheenna maanta ma imaan lahayn meeshaan annagaba mana aysan noo suurtoobi lahayn laakiinse waa boqolkiiba boqol way ku mahadsan yihiin maanta laakiin deegaanka wuxuu yeeshay maamul rasmiya guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen oo ka shaqayn doona sidii maamulkaasi horumarka usii qaadi lahaa isku tashiga intaa maanta adinka aad samayseen deegaanka reer tawakal haddaad tihiin annagana waxaan diyaar idinla nahay inaan hore usii qaadno in wasaaradda waxaan maanta ka codsanaynaa annagoo wada jirna inay sida ugu dhaqsaha badan ay u daboosho baahidaasi